gudoomiyaha golaha shacabku uu soo diyaariyey oo aan la yeelanay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku aadan arrintan abaaraha arrintaas waxay ahayd inaan la qaybsanno dareenka iyo shucuurta xildhibaanadu qabaan oo ay ka qabaan deegaan doorashooyinka mar dhow laga soo doorta meelihii hadda laga soo doortay in ay macluushaasi ka jirto xildhibaanaduna ay shucuurtoodu aad iyo aad u kacsan tahay waxaan ka dalbannay in hay-adaha fulinta iyo guddiga abaaruhu ay xildhibaanada u adeegsadaan kana qaybgeliyaan hawsha ah gaarsiinta deeqaha deegaamada la gaarsiinayo isla markaasna laga waraysto xildhibaanada ayaa matala shacabka dadka baaba-ayana waa dadkii ay ayagu matalayeen weeye waxaan ka codsannay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba howl walba oo la qabanayo in xildhibaanka deegaan doorashadaas lagu wargeliyo haddii la tegayana laga codsado waxaan ka codsannay in xukuumadda si degdega loo soo dhiso xildhibaanada meesha fadhiya waxaanu ku nidhi deegaamadooda bay kulligood u socdaan dadkooda inay la soo qaybsadaan dhibta jirta ayay u socdaan waxay u joogaan ansixinta xukuumadda oo keliya waxaan ka codsannay inay kusoo dhaqsadaan si abaaraha iyo gurmadka socda ay xildhibaanadu si toos ah uga qayb galaan